إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah maamulka galmudug ayaa kooxda suufiyada eedeyn u jeediyey kadib weerar shalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud siyaasi farmaajo aad daacad ugu ahaa ayaa waxa uu sheegay in uu dhabarka ka toogtay dowladdiina ayaa waxaa loo qabtay qaar kamida dadka ku dhaqan deegaanka warciisa ee gobolka shabeellaha dhexe qaar kamida kalluumaysatada badda ayaa dhintay halka kuwo kalena ay garaab yihiin iyadoo la sheegayo inuu jiro shaki la xiriira in badda la sumeeyey qarax dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa waxauu ka dhacay magaalada buurhakaba ee gobolka baay duqeyn ayaa waxay ka dhacday saldhig ciidan oo ku yaala degmada diinsoor ee gobolka baay ka tirsan xubin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ganacsatada khudaarta ee magaalada hargeysa ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen sicir bararka ka jira magaalada hargeysa iyo saamaynta uu ku yeeshay jufo ka mid ah beesha abgaal cismaan ayaa nabadoon ku calima saaratay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maamulka galmudug ayaa kooxda suufiyada eedeyn u jeediyey kadib weerar shalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb sarkaal ka tirsan maamulka galmudug ayaa waxa uu ka warbixiyey weerar shalay askari looga dilay gaari ciidan oo nooca cabdibilaha loo yaqaana lagu furtay kaasoo ka dhacay bartamaha magaalada dhuusamareeb taliyaha booliiska magaalada dhuusamareeb waxa uu sheegayaa in koox hubaysan oo ka tirsan suufiyada ay toogteen askari biliiska ka mid ahaa islamarkaana ay horey usii wateen gaari nooca cabdibilaha loo yaqaan ah oo ciidamada galmudug ay isticmaali jireen koox qowlaysata ah ayaa askari booliis ah dilay gaari dagaalna kaxeystay waxaana shacabka galmudug u sheegaynaa in ay soo sheegaan kooxahaas halista ku ah ammaanka deegaanka ayuu yiri taliyaha booliiska ee dhuusamareeb gaarigan dagaalka ayaa waxaa la sheegay in horey looga furtay kooxda suufiyada xilli dagaal ay socdeen dabayaaqadii sanadkii tegay ee laba kun kow iyo labaatan dagaal dad badan ay ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen ayaa kooxda suufiyada haraadigoodii iyo maamul galmudug ku dhex maray magaalada gurceel ee gobolka galguduud deegaanka bohol oo gobolka galguduud ka tirsan ayaa la sheegay in suufiyadu ay joogaan iyagoo diyaargarow ugu jira sidii ay u naafay lahaayeen maamulka galmudug siyaasi farmaajo u daacad aha ayaa waxa uu sheegay in dhabarka uu ka toogtay cabdiraxmaan xaaji aadan ibbi oo xilal kala duwan soo qabtay islamarkaana muddo labaatan sano gaaraysa xildhibaan soo ahaa ayaa mar kale waxa uu si qoto dheer uga hadlay ciddii ka dambeysay in xilligan uu xildhibaannimada waayo asigoo waraysi bixinayay ayuu cabdiraxmaan ibi waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu yahay ninka ka dambeeyey in uu kursiga waayo ibi waxa uu sheegay in uu farmaajo aada u taageersanaa islamarkaana si indhala-aana uu ugu nacamlay jiray waxa uu hoosta ka xariiqay in haddii markan uu mar kale xildhibaan noqon lahaa uu kasii dari lahaa waxaan nin runtii kasoo dhowday inaa hataa ihaahdo war farmaajo ha waagi horde aabi waxbaa dhihi jirna lakin allah masali calaa farmaajo inay dadka dhahaan hata inay naga soo dhawaato haddii marka ilaahay xilka iigu dari lahaa waxaan u malaynahaa inaan ka tarbiil noqon lahan ummad badan dardari lahaayoon sii waalan lahaa waxa uu sheegay in farmaajo iyo kooxdiisu ay marka horeba u sheegayeen inay asiga taageersan yihiin ayna ka go-an tahay inay kala shaqeeyaan inuu mar kale xildhibaan noqdo laakiinse qayaano adag ay u degeen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa laga dalbaday buu yiri in uu hor joogsado in aan mar kale xildhibaan noqdo in toddoba saax bay nima liyadaa bax ergadaada qaado tag baydhabo toban sac galabnimana taleefon laga soo dabadiro la yidhahdo asaga ma haya si hasiinaya raggii ani iga daraa oo iga fiicnaa weli gabdhihii wiilalba leh oo runtii iga sii dhawaa aniga dee dhawaar ma kusoo biiraya anigu waa idin sheegta arrinteeda waxay ahayd laakiin iga sii dhawaa iga sii fiicnaa ee hari habeen lana quraacana lana qadiyana lana cashiinay waxaa ka mid ah wasiirka maanta competent ministerka ah wasiirka shaqadii arrimaha bulshada ee lasoo diray la yidhi ogaas adigu dee ogaaskii baa batay ee kula hadli kara markuu beerama soo istaagin la yidhi xataa xataa la qaabili waayo xataa la qaabili waayo marka just name it ah wasiirka difaaca xasan amar damcaawe oo la yidhi waa the best friend weli qaraabo ah hoose wuxuu intaa ku daray in farmaajo uusan ahayn nin la bara karo islamarkaasina kuwa wax la cuno oo wax la cabaa oo madaxtooyada la degano xataa aanay bara karin taa micnaheeduna waxa weeye in ibi uu la yaaban yahay dhagarta iyo khayaanada farmaajo heerka ay gaarsiisan tahay amarada meel kale ka socdaan si kalaa lasu mataqana lasu amraa guddiga doorashada ee federaalka ee- iyo guddiga doorashada ee siidka ah amar bay ka qaataan background kale oo xataa uusan waxba ku lahaanin tala ku lahaanin cabdicasiis marka qofka in la iska eedeeya maaha laakiin waxay la haboon in meesha bahasha ay jirta la aado meesha ay jirto waxaa waaye farmaajo qofku rabana waa soo saarana qofku rabana waa diidaya laakiin inaan ogaano waaye see lagu baran karaa markuu wax diidayo markuu wax ogolaanayo see lagu baran karaa wuxuu jecel yahay wuxuu neceb yahay qofkii la cunay la cabay la seexday la joogay a garan waayo annagii oo marmar waxaad dhigta bishii ama laba bilood man arkeyni ma baran karno marka dadkiina hadda soo galayo waxaad u socotaan waxaa waaye mugdigaas oon iftiin ka dambeeyana uusan jirin madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sanadkan waxa uu horjoogsaday dad badan oo saaxiibo ay ahaayeen oo muddo dheer la soo shaqaynayay inay mar kale xildhibaannimo helaan qaar badan oo iyaga ka mid a ayaa saxaafadda ka hadlay waxaanay ka sheekeeyeen dhagarta loo geystay dowladdiina ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka warciise oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maktabka dacwada ee wilaayada shabeellaha dhexe ayaa waxa uu qabtay dowladdan waxaa la isu keenay qaar badan oo bulshada deegaanka ka mid ah iyaga oo kutubo kala duwan loo akhriyey mid kamid a ka qaybgalayaashii dowladda ayaa u warramay idaacadda islaamiga alfurqaan magacayga waxaa la yidhaha nuur maxamuud cali waxaan ku soconahay alqaryatulu warciis meeladax waxaan qaadanay alawal atafsiir alqur'aan khulaasatu nuur lyaqiin hud caqida min alkitaabi wasunna alwaajibaat lmutaxatimaat usulu halaat kashfu shubahaat sabiilu najaati walfukaak tasxiixu salaat iyo maraatibu diin intaasaan ku qaadanay waxa aan qaadanana waxaa waaye toban maalmood maktabka dacwada ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu wadaa howlo dardargelin ah isigoo meelo kala duwan bilihii lasoo dhaafay ka qabtay dowlaad diini ah qaar ka mid a kalluumaysatada badda ayaa dhintay halka kuwo kalena ay garaab yihiin iyadoo la sheegayo inuu jiro shaki ah in badda la sumeeyey dad u shaqeeya shirkad kalluumaysi oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in markii badda ay galeen dhibaatooyin ay soo wajaheen xaaladda ayaa cariiri gashay waxaana taasi keentay in markiiba ay dhanka xeebta u soo cararaan iyagoo saxaafadda la hadlayay waxa ay sheegeen in qaar iyaga ka mid ay dhinteen oo kuwo kalena xaaladooda ay aada u liidato sida anuu xanuunsan baan saxmadda ka degay banaankaan tegay waxna xoogaa biyaa iyo wax isku shub biyihii waa isku shubi waayey horba caloosha laga soo geliyay iyo kulayl wadnaha marka kulaylka soo gaaray waxaa ay qabatay suuxitaan wax la yidhaahdo waxaan kusoo cararay meel teendha ah oo ii dhisnay teendhadii baan imi gudaheedii baan ku suuxay shantii qof oo jirraday nin waa dhintay ninna isla gobadii buu ka kacay ninna waa ninka hadda yaala aad kusoo aragteen isbitaalka laba ninna waa kaga kacnay aan rag damaa jira oo gadaalka iyaga intaan anagu halkan oolayn soo jiraday nin baa la soo qaaday shiinaa la yidhaahdaa laodhan jiray shiina waaraadima wax laodhan jiray lagu naadhis jiray shalay naftudiis waa u dhintay halkana la keenay si loo badna waa u dhintay Een, xeebaha kalena dee warkooda waanu haynaayo inta haddeer usbuuciyatan ahayd waxaan malinayaa qofkii afraad oo oo dhinta buu ahaa ninkaas oo ugu dambeeyey kalluumaysatada iyo shirkadaha ay u shaqeeyaan iyo weliba ururada kalluumaysatadu waxa ay sheegayaan in xaaladdu aanay caadi ahayn waxay tilmaameen inay aaminsan yihiin in badda la sumeeyey markabkan sunta keenaya amba badda wasaqda ku shubaya amba kalluumaysatada soomaaliyeed baabi'inaya in laga qabto adduunka ay naga qabtaan horta taasaan soo jeedinaa maraakiib shisheeye oo wasaq fara badan sida ayaa waxa ay soo gaareen gudaha badda soomaaliya waxaanay ku daadiyaan wasaqdaas sunta ah mana jirta cid la xisaabtamaysa amaba ka hor istaagaysa ficilada ay ku kacayaan taasi waxay keentaa in kalluun badani uu dhinto islamarkaasina mararka qaar sida iminkaba dhacday suntu ay saamayso dadka kalluumaysatada ah qarax dhimasho ee dhaawac sababay ayaa waxauu ka dhacay magaalada burhakabe ee gobolka baay qaraxan ayaa xalay waxauu ka dhacay goob isbaaray u tiilay ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada burhakaba ugu yaraantii hal askari ayaa la xaqiijiyay inuu halkaa uu ku dhintay halka laba kalena la tilmaamay in ay dhaawacmeen dhanka kale duqeyn ayaa waxa ay ka dhacday saldhig ciidan oo ku yaala magaalada dinsoor ee gobolka baay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa la xaqiijiyey in saldhigaasi ay madaafiic la beegsadeen wixii ku dhintay iyo wixii ku dhaawacmay faahfaahin dheeriyan kama aynaan helin dhowaan ayay ahayd markii sidaas oo kale isla dinsoor ciidanka jooga loo duqeeyey xubin ka tirsana maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ninkan oo ka mid ahay ergaday xildhibaanada soo dooratay waxaa la oran jiray guudle waxaana la xaqiijiyey waxaana la xaqiijiyey in rag hubaysan ay toogteen xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda dilka ninkan horey xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay sidaan oo kale u dishay qaar ka mid a ergadii baarlamaanka cusub ee iminka soo dooratay iyo kuwo baarlamaanadii hore wax ka doortay ganacsatada khudaarta ee magaalada hargeysa ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen sicir bararka ka jira magaalada hargeysa iyo saameynta uu ku yeeshay mahad cubeyd cali ayaa warkan inoo haya suuqyada kala duwan ee magaalada hargeysa oo ku taala gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ayaa waxaa saameyn ku yeeshay sicir barar baahsan oo ka jira dalka kaasoo ciriiri geliyey nolosha dadweynaha magaalada dadka saameynta adag uu ku yeeshay waxaa ka mid ah ganacsatada khudaarta ku iibiya suuqyada kala duwan ee magaalada hargeysa waana kuwan qaar iyaga ka mid ah oo ka warbixinaya arrintaas haddaan nahay ganacsadaha muuska muuska mar wax laga heliyo mar aw digada lagu noqdaba wuu leeyahay saxarbirkuna wuuna saameeyey danyarti waa shuf waa shuf haarika weeyaan wallaahi saamayn weyn buu nagu yeeshay saxir bararka qudradda sidii waxna laga siin jiray iyo sida imika wax loogu yimaadaan aad bay u kala bedelayin aad iyo aad marka waxaan waraysi ka bixinayaa bulshooyinta somalilan sixir bararka haysta iyo dhibaatada abaaro wayna hayaan waxaa inoogu heliya sixir barar shay kasta halkii lagu ka kacay loogu soo talagelayn waxaa ka mid a qudraddii oo kale raashinkii shiidaalkii waxyaabihii aan ka maaranka lahayna naftu ay u baahnayd shay kasta halkiisi wuu ka tegey waxaana laga sii jiray imka qudradda waxaana laga sii jiray dee labanlaabkeed baa fuulay imka saxaradda saytuunka oo kale waxaana laga sii jiray boqol kun imikana waxaana laga siiyaa saddex boqoloo kun marka waxaa dee sixir bararka ayaa sababay sidoo kale mid ka mid ah dadka macaamiisha la ah ganacsatada iibiye khudaarta ayaa yidhi sidan markaan cambeen cunayay iminka waarkiisii berigii hore waxaa laga siin jiray shan kun oo shil iminka labaiyo toban kun baa laga siiyaa marka wixii danyartii waxba kuma dhex jiraan waxba ma iibsan karayaan way iska daayeen marka danyartii iyo kuwii lahaa xaqlayaasha iyo mulkiilayaasha labadiiba dee way ku qatan yihiin marka maanta sixirbarku aad iyo aad buu noo sameeyey danyarta berigii hore kun shilin iyo shan boqol buu ahaa iminkana laba kun iyo saddex kun wax laba kun ka yar maba jiraba tootali horta guud ahaan dalka soomaaliya waxaa ka jira sicir barar baahsan oo saameeyey qeybaha kala duwan ee ganacsiga waxayna arrintaasi sababtay inay dad badani la soo gudboonaadaan macluul iyo gaajo daran
jufo ka mid a beesha abgaal cusmaan ayaa nabadoon ku caleema saartay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada tawfiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa jufada kabaale wacbuudhan waxa ay ku dooratay naqiib cusub kaas oo lagu magacaabo naqiib muxyidiin muuse xafladda waxaa goobjoog u ahaa oo ka soo qayb galay imaamka beesha abgaal nabadoonnada jufada naqiibka dooratay iyo odayaal kale oo ka tirsan beesha abgaal imaam maxamuud oo ah imaamka beesha abgal ayaa sheegay inay garab taagan yihiin oo ay la shaqaynayaan naqiibka cusub isagoo u soo jeediyey beesha imaamka uu u yahay inay u gargaaraan kitaabka allah waxaan leenahay naqiibka beesha kabaalle ay duubatay naqiib muxudiinow soo dhowaaw odayaasho kaa soo reeyo dhaqanka beesha abgaal muslimiintaan nahay waa ku soo dhowaynaynaa waa ku garab taaganna waannu kula shaqaynaynaa waxaan ugu baaqaa inay kitaabka ilaahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u gargaaraan oy garab istaagaan oy na hakran oy ilaahay ugu dhowaadaan oy maalin qayaame ilaahay inuu janno ku siiya ayagoo doonaaya oon wax kale ka rabin waxaan leeahay abgaal cismaanow kitaabka ilaahay u gargaar iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo nabadoonka beesha abuubakar gaabaneh oo munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay naqiibka cusub iyagoo u sheegay tilmaamaha laga doonayo in uu ku sifoobo xil weynaad fuusha intaan mujtamac ragga dumar meesha fadhida dushaaday saarayin waxay kaa rabaan taxkiimaa lagu keena inay cadaalad noqotaa lagaa rabaa oo haddii waa lagu soo xukunta hadaa nabadoon tahay qabaa'ilku waa isqabanaa lama qof waa isqabanaysaa inaa adigu xaajada kala tuurto kuna kala tuurto cadaalad adaa lagaa rabaa nabadoono waxaa la rabaa inuu carabgujuuh yahay waxuu soo noqona saraaxad leeyahay waxaa la rabaa inuu shajaac yahow geesi yahay waxaa la rabaa hima caaliya inuu leeyaho inuu ku xisaabtamo washington inuu ka naqdo mataqaana amiirkan uu ku fikiro amba reerka baale dadka oo garbihiisaahu meela fogog ay gaaraan camalka gaarsiiyaan ayuusan ku xisaabtamin kabaale iyo daa'uud iyo cabdulla galmaayo abgaaliya kuusan ku xisaabtamin waxaa la rabaa inuu dadka waxbaro oo da- ka dacwo guto diinka baro ilan waxaa lagu shaqeeyaha waa diin si kastaba ha ahaatee wilayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaa ka dhaca munaasabado la mid ah tan oo beelaha soomaaliyeed ay ku doortaan hogaano ku dhaqa shareecada islaamka warkii oo dhegeystayaal ay idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa